ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre oo dhowaan ka hadlayey meel fagaare ah oo ay joogaan dad badan ayaa isagoo u duurxulaya xubnaha iyaga ka tirsan ee doonaya doorashada dadban oo ay ugu horeeyaan axmed madoobe iyo saciid deni sheegay in aan rajo laga qabin inay doorasho dadban ay dib u qabtaan wuxuu intaas ku daray inay horay doorashooyinkii u dhacay ay isku laayeen islamarkaana uu halis weyn galay jiritaanka dowladda federaalka waa kan xamse oo ka waramaya arrintaas annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo walaalkii raba inay wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii soconno waaga dhoweyd ee aan fogaynba halistaan gallay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in diley dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd marka ciddii wax ka rabta meesha ah ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo
inta badan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa marar badan dhacday inuu dhex maro dagaal gacan ku hadal ah gaar ahaan xilliyada ay ku kulmayaan goobaha ay shirarka ku qabanayaan isjijiid xooggan ayaa laga dareemayaa guud ahaan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud mucaaradka ayaa sheegay inay xoojinayaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen xasan sheekh